bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wbarakaatu waxaana wanaagsan dhegeystayaal meel kasta waad naga dhegeysanaysaan iyo si kasta waad noo dhegeysanaysaanba halkaad nagala socotaan waa madasha sigistii oo halaaba aad ka dhegeysataan wararka xiisaha leh ee soomaalida iyo falanqaynta siyaasadda soomaalida waxaa marti noogu caawa mudane cali cabdi awaare oo ah siyaasi soomaaliyeed oo ku sugan magaalada garowe cali cabdi cawaare kusoo dhawow marka hore madasha sigisti
waa dhawahay aad baan idin salaamaya dhamaan aad baad u salaamantahay sidoo kale halkaad ku jirtaa waa madasha sigisti waxaa ku dhegeysanaya boqolaal soomaaliyeed waxaanu doonaynaa inaanu su-aalo kaa weydiino kooban shirarkii kala gooni goonida ahaa ee beesha caalamka iyo puntland uga socday magaalada garowe haddaad soo koobto sidee u dhacay shirkaasi ma dhammaaday ma laisku afgartay hadday sax haa tahayna maxaa ka soo baxay
shirarkaasi waa shirarda boqoladan beesa caalamka oo halkan timid horeyna haddee arrimihii shirar waxay daba joogtay oo arrimakani go-aamadii shirarkii horeeto oo muqdisho iyo kismaayo iyo ka socday oo lagaga hadlayey arrimaha mustaqbalka sanadkan doorashooyinka soo socda laba kun iyo lix iyo tobanka arrimahaasay daba socotay halkan qoladii united nations unka ergeygii u qaabilsanaa michael iyo rag ka kala socday wadamada saneeya arrimaha soomaaliya oo safaarado safiiro badan baa la socday muhiimadooduna waxay ahayd inay puntland maadaama ay diiday go-aankii maalinkii dhaweyd oo madaxweynuhuna uu bayaan ka soo saaray isagoo muqdisho jooga shacabkuna meelo badan banaanbaxyo iyo ay maaragtay ka sameeyeen oo ay ku taageerayeen go-aanka markoodii horena shirar wadatashi oo lagu qabtay dhammaan maamulada dowlad goboleedyada soomaaliya oo meel walba dad shacabka masalaya lagu qabtay oo puntland dad ilaa lix boqolihii ay ka qeyb galeen halka maamul goboleedyada kaleeto boqol boqol iyo konton ay ku shirayeen ayaa lixdaa boqol waxay go-aankoodu ahaa in lagu saleeyo qaabkan doorashooyinka soo socda ama habqaybsiga baarlamaankaba nidaamka deegaanka oo laga gudbo four point five-ka marka arrimahaas bay u socdeen sidii malaha ra'yigooda dee iyado markaa ula muuqday hase yeeshee halkan markay yimaadeen waxay la kulmeen bulshada rayidka ah waxay la kulmeen isimada iyo cuqaasha waxay la kulmeen siyaasiyiinta waxay la kulmeen xukuumadda iyo golaheeda baarlamaanka dhammaanna qaybihii kala duwanaayo la kulmeen intiba isku aragti iyo isku fikrad un ama iskusi un baa loogu jawaabay oo waxay ahayd go-aanka puntland waxa weeye in nidaam deegaan wax lagu saleeyo oo laga gudbo nidaamkii muddo ee wax lagu soo waday dhowr iyo tobanka sano four point five marka arrimahaasay ahayd dee puntland intaa unbaa meelihii ay intii ay la kulmeen ba ay kala kulmeen jawaabuhu jawaabo iskuwada isku wadamida iyo hadal isku wadamida iyo aragti isku wadamida waxa ay ka yeeli doonaan dee qoladaas iyaga unbay u taallaa iyo go-aankooda ay la noqon doonaan laakiin taladii puntland waa la siiyey aad ayaad umahadsan tahay mudane cali cabdi awaare haddii aad waxaan filayaa inaad ka qayb gashay kulamadaasi haddii ay haa tahay jawaabtu sidee bay u dhaceen kulamadu marka aad foolka fool isu hor fadhiisateen idinka iyo waftigii ma aragtidiinii baad gudbiseen oo laydinka dhegaystay mise dood baa idin dhex martay idinka iyo qoladii beesha caalamka
anaguna aragtida iyada iyadoo qoraala iyo iyadoo muxuu ahaaye af ahaanaba waa u gudbinay iyaguna de aragtidooda way qabeen oo way soo jeediyeen marka aragtida ay soo jeediyeen oo ay iyagu la socdeen hadiyo jeer ninka arrin wataba warramo oo waxa uu markaa uu qabo waa noo warrameyno de wixii markaa igula muuqatay iyo sidii markaa waxyaabihii uu maaragtay muxuu ahaye uu islahaa ku qancay ayuu soo bandhigay ninkaa iyo wafdigii la socday annaguna aragtida iyada wixii markaa ay noola muuqatay ama go-aankii puntland oo ka qaatay baanu u gudbinay xog moogana u ahay dee nin muddo gaaban dalka joogay oo aan badnayn oo isbuuc aan gaarin oo isbuuc meelahaasa oo haddana laftigiisu go-aamo ku degdegay marka intii un baanu u sheegeynay in maaragtay muxuu ahaye sida waxay yihiin iyo marxaladda iyo go-aanka puntland ay ka qabto iyo heerka hadda puntland ay marayso oo muxuu ahaye waktigan xaadirka ah oo ay samaynayso in laga gudbo nidaamkaas qabaliga ah oo loo gudbo nidaam deegaan mudane cali cabdiawaare ma ka qayb gashay adigu kulamadii dhacayay oo siyaasiyiinta iyo isimada iyo ay la gelayeen xukuumadda waa ka Haddii qayb galay waa aragtida marka- ka qayb galay waxaan waa ka qayb galay waxaan qayb ka ahaa kulankii siyaasiyiinta okay siyaasiyiintiina markaad u gudbiseen aragtidiina ku aadan arrintaasi oo qoraal ah iyo weliba iyada oo afkaad ka tidhaahdeen labadaba maxay noqotay jawaabtii uu idinku soo celiyey dhegeysi ka bacdi jawaabtii dee waxay noqotay isagu markasta inuu aragtidu qabo uu- uu- uu nagu qanciyo uu danaynayay laakiin markii dambe dee waa uu garowsaday Eh, waxayna jawaabtii noqotay inuu dib u- ula noqdo tala dambena uu nagu soo celin doono Eh, hadaladii iyo talooyinka aan usoo jeedinana uu ka garaamo wararka aanu ka helaynaa siyaasi cali cabdi awaare magaalada garowe oo ku saabsan kulamadaasi waxay sheegayaan in sidii laga filayey si ka yaro adag ay idinkaga timi arrin ah oo laleeyahay ergeyga qaramada midoobay ninka michael ketin la yidhahdo weeyaan hadalladiisa ay ku jireen hanjabaado iyo dhaqaalaanu idin siinaa iyo waxaad la kulmi doontaan cawaaqib xumo iyo haddii aad arrinta qaadan weyda arrinka idinka ma idinku yidhi maya annaga naguma oran gabagabadii goorma Naguma ku oran maxaad u malaynaysaa inay ka qabsoomeen cabashooyinkii aada gudbiseen ama aragtidiinii aada u bandhigteen wakiiladii beesha caalamka ee garowe yimi haddii ay dhegeysteen maxaad filaysaan inay ka qaateen ama kasoo bixi karaan arrinta Eh, horta cabasho ma aha ee waa go-aan Eh, annaga go-aanka eh, rabitaanka shacabka oo eh, laga wada siman yahay ama siyaasiyiin ha noqoto ama isku aragtida midka laga wada yahay ama xukuumadda oo markaa dee hawsha hadda mas-uuliyadda gacanta ku haysa ha ahaatee waxa weeye eh, masalaadiinta ama bulshada rayidka ah oo eh, intuba aragti midabaa eh, laga wada qabay Eh, go-aanka shacabka puntland qabana uu waa la siiyey Eh, marka waxaan filaynaa de kolley inay isgelin siin doonaan eh, go-aankaas dadyoogan loo diyaariyey sida muuqata oo kala duduwan sida isimada golaha siyaasiyiinta ururada bulshada iyo wixii lamida ee kala hadlay dhammaantood si siman oo isku mid ah arrinta puntland waxaad filaysaan cali cabdi awaare inay wax ka bedesho go-aankii beesha caalamka iyo soomaalida inteeda kale mise un waxay idinka ahayd hal laydin arko idinkuna dad inaad tihiin jira oo siyaasadda ku dhex jira oo taxgelintiina laydin siiyo marka dambe horta annaga puntland keliya ma diidin nidaamkan four five-ka oo aad ogtihiin oo somaliland go-aankaas la gaaray way ka hor timid puntland way ka hor timid galmudug qaybteed oo caabuyaab iyo balanbale iyo waa ka hor yimaadeen jubbaland qaybteed waa ka hor yimaadeen Eh, koonfur galbeed waa ka hor yimaadeen bakool waa ka hor yimaadeen oo talada go-aanka puntland bay raaceen banaadir waad og tahay oo gobolka banaadir way ka hadleen bulshada joogtay marka wax puntland ku eg maaha waxa weeye aqlabiyadda eh, eh, eh, hal marka loo eego eh, inteeda badan eh, go-aan ay qaadatay weye wax puntland ku gaara malaha codka dheer iyo xoogaa magaca baa dhici karta puntland inay u raacdo waana u sheegnay sidaas oo cabdina waa ugu sheegnay sababta cid walba neebiyabay ka hadashay intaa hadda deegaano aan xusayo oo cid walba waa la maqlayay siyaasa cali cabdi awaare halkaad naga dhegaysanaysaan weli waxa weeyaan nolosha sigeystii waxaana marti noogu ahaa caawa cali cabdi awaare oo siyaasa soomaaliyeed oo garowa ku suga haddii aan ku weydiiyo su-aal shaksiya nin siyaasiya baa tahay oo aad dalka iyo dowladda looga yaqaan oo caan ah oo iminka ka hor isu sharaxay ra-iisul wasaaraha soomaaliya sidoo kale madaxweynaha puntland musharaxiintii kamid ahaa oo aada loo garanayo maadaama heer federaal inaad jagooyin ka qabatid aada isku dayday iminkana puntland iyo dadkii intii kale waxaan ka hadlayaa waa maamuladii ay kala taagan yihiin markay walwal qabtaa arrintaasi inay dhibaato siyaasadeed oo dambe kuu keento haddii ay noqoto inaad mar labaad u orodid arrimaha federaalka may may may may may may kama wada qabo oo haddee dad badan oo haddeer arrimaha u tartamaya oo soomaaliya oo danaynaya baa fikirkan anigu qabo qaba mid ku salaysan ma aha qaab qabiil waa mid maslaxad ama dan ummad soomaaliyeed soomaali baan ahay ma garatay cali maxamed geedi maalin dhaweyd waad degeysanayseen baan filaya ma aha nin reer puntland waa nin reer gobolka banaadir iyo deegaanada iyo muxuu aha shabeellada dhexeba ah marka fikradda anigu aan qaba buu qabay kuwa banaadiriga ahee hadlaya fikradda anigu aan qabay qabaan marka waa aragti guud oo in badan oo soomaaliyahay qabto marka wax welwala taa ugama qabo cali cabdi awaare su-aashii ku weydiinaya waxay tahay ma anbabaxayaan maanta wafdigii labada casho joogay magaalada garowe aad kulamada la yeelateen haddii ay su-aashu ay jawaabtu haa tahay ma soo saaraysaan war murtiyeeda wada jira idinka iyo beesha caalamka oo lagu faahfaahinayo waxyaabihii laga wada hadlay iyo waxa lagaga heshiiyey ha hadda aan kula hadlayba ayay joogaan madaxtooyada oo warmurtiyeed ay soo wada saarayaan iyaga iyo xukuumad maadaama ay baxayaan oo mar dhowbay doofayaan waxyar dariiqada ka bacda aada iyo aad ayaad umahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa siyaasi cali cabdi awaare oo nagu soo booqday madasha sigisti oo aan ka wareysanayna kulamadii beesha caalamka iyo uga socday maamulka puntland iyo shucuubkiisa kala duwan aada iyo aad ayaad umahadsan tahay mar labaad iyo mar saddexaad idinkaa mudan idinkaa aada baa umahadsan idinkaa mudan waayo salaam